taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan sareeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa xaqiijiyey fal kufsi iyo dil ah oo dhowaan magaalada hargeysa ka dhacay dhinaca kalena dallada haweenka nagaad ee somalilan ayaa si adag u xambaareeyey kufsiga iyo dilka gabadhaasi loo geystay warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule allahu naxariistee geerida marxuumadda hindo cumar ayaa waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sarreeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale waxaana taliyuhu u sheegay v o a oo weydiisay xaaladda gabadhaasi iyo sida ay u dhacday islamarkaana baaritaano ay sameeyeen dhakhaatiirtu lagu xaqiijiyey in jir dil iyo kufsi loo geystay gabadhaasi ay u dhimatay arrintaasu inan bay ahayd kufsi hortiisa wuu jiraa wuu jiraa inantanu way jirtay muddo imika wiig laga joogo maxamed mooge bas bay soo raacday darawalkiiyo krishboogii iyo inantii baa isku hadhay inantii way dhimatay waa la qariyey baadhitaan baa boolisku ku helay markay baadheen macaa inantii dhakhtarku siduu soo caddeeyey waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay taa macnaheed waxa inantii inta la kufsaday nabarre waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday waana la dilay taliyaha ciidanka booliska somalilan oo aan weydiiyey bal inay cid u hayaan dilka iyo kufsiga gabadhaasi hindo cumar loo geystay waxa uu sheegay inay u hayaan wadihii iyo krishbowgii baska islamarkaana ay sharciga horgeyn doonaan darawalkii krishbowgiina waa haynaa maxkamaddana waa horgeynaynaa arrin runtii exactly arrin xunna wey inan sharaf le inta la kufsado weliba la dilo waa arrin aad iyo aad u xun dhinaca kale dalladda ay ku bahoobeen ururada haweenka somalilan ee nagaad ayaa si weyn u cambaaraysay falkan agaasimaha fulinta ee nagaad nafiise yuusuf maxamed oo v o ed ah u warantay ayaa tilmaantay in dareen ahaan ay aada uga xun yihiin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya marxuumadaas waa aad iyo aad baan uga xunnahay sababtoo ah maalinba maalinta ka dambaysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan waxay ahayd wakti laba kun iyo koob iyo tobankii xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay markii uu madaxweynuhu uu laba kun iyo sideed iyo tobankii uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waa tii laga horyimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo wakhtigaa aynu ka hadlaynay dee dil may gaadhin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso inkasta oo dhacdadani ay tahay mid ugub ku ah marka la eego magaalada hargeysa horena aanay mid la midii uga dhicin haddana waxaa dadka dareen sii gelisay baska oo inta badan ay bulshadu isticmaalaan waa tan nafiisa yuusuf agaasimaha fulinta ee hay-adda nagaad public transport weeyaan basku caruurihii yarraabaa la saaraa maanta hooyooyinku waxa weeyaan dee dadka duruufta umay wada saamixin inay inay raacaan muxuu ahaye gawaadhi kale oo ay gawaadhi leeyihiin wuxuu ahaa kii keliya ee la raacayay hooyada adeega tegaysaa raacaysay caruuraha geni horiyo geni dambeba muxuu ahaye iskuullada ka keenayey hablaha jaamacaduhu raacayeen sideebay bulshadii ugu kalsoonaan karaysaa maanta basaskii la raacayay baska laftarkiisu waxa weeyaan dadkii ka shaqaysanayay soo iyaga laftarkooda dhaqaalo la-aani ku iman mayso marka basaskii laga baqdo ee la raaci waayo waa runtii arrin aada u fool xun maalin walbana isu soo taraysa dee waxaanu leenahay anagu madaxweynaha un baanu la hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxay ahaydin wakti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arrintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa ballanqaad fiican buu noo sameeyey waxaan leenahay arrintani waxa ay u baahan tahay in si degdega looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo khadar maxamed cakule v o a hargeysa